nuur intaanan u gelin akhrinta dhambaalada dhegaystayaasha waxaan u soo qabanayaa heesta haraad waxaa wada qaadaya xuseen shari jacma iyo shamsafuud
Thank you.
waa tahay aanu intaasi kaga gudubno heestaasi dhambaalka ugu horreeya daanda waxa uu naga soo gaaray hooyo xabiibo nuux cabdi iyo habboon xaashi jaaxuur kaaho xaashi jaaxuur iyo yaasiin sheekh cali yaasir axmed maxamed zakiye axmed maxamed rawdo axmed maxamed aamine xaashi jaaxuur iyo axmed maxamed xaashi maxamed xaashi jaaxuur xaliimo xaashi jaaxuur xaawo xaashi jaaxuur iyo cabdideeq xaashi jaaxuur xuseen xaashi jaaxuur cabdulaahi xaashi jaaxuur iyo khaliif xaashi jaaxuur raaxo xaashi jaaxuur sayid axmed maxamed sheekh cali iyo dahaba maxamed nuux maxamed daa'uud cabdi iyo aniso bashiir mataan amaal bashiir mataan iyo caaisho bashiir mataan maxamed bashiir mataan cabdirasaaq bashiir mataan iqre bashiir mataan iyo dhammaan ilmo bashiir mataan iyo nuur xasan nuur waa tahay adna waa laygu soo diray iyo weliba maxamed nuur kalimow dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxa ay u hambalyeynayaan xasan xaashi xuseen iyo sacadiye cabdinuur oo uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho xaafadda hodan taariikhdu markii ay ahayd koob iyo soddonkii bishii oktoobar ee labada kun afariyo labaatanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan xasan xaashi cabdiraxmaan yarow soo barbaar ayaanu leenahay allaha kaa dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waxaa dhambaal uu noogu yimid cabdiraxmaan shiine nimcaan jaamac maxamed iyo deeqa maxamed cabdulaahi cali axmed guure iyo cali aadan maxamed iyo carab farxaan jaamac suuri maxamed diiriye iyo ifraax cali maxamed cabdi maxamed diiriye iyo khadar maxamed jaamac dhammaan waxa ay jecel yihiin iyagoo kala jooga meelo kala duwan oo dunida ah inay hanbali u diraan muxudiin ibraahim iyo hodan cusbaan cabdi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco meher wacan ayaan annaguna leenahay dhambaalkan waxa uu ka yimid hooyo biyood xasan sabatar iyo deeqo axmed khasaaro iyo carruurteeda farxiyo axmed khasaaro iyo carruurteeda leylo cumar maxamuud iyo carruurteeda xamdi axmed khasaaro dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana ay tahniyad gaarsiinayaan xasan axmed khasaaro iyo ayaan odowe axmed oo wiil uu ugu dhashay degmada cadaado gobolka galguduud waxaanay leeyihiin allah ka dhigo wiilkaasi kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa waxtara waxaan idiin soo qabanaynaa dhammaantiinba heesta balag waa codkii maxamed axmed dabaalkana waxa uu nooga yimid hooyo saado muuse cumar hooyo aamino cusmaan buulle iyo hooyo luul geesay abikar iyo carruurteeda jibriil cabdulqaadir geesey iyo carruurtiisa kiin cabdulqaadir geesey iyo carruurteeda zahra cabdulqaadir geesey iyo carruurteeda iyo muune cabdulqaadir geesey iyo carruurteeda fartuun axmed cali saad iyo madiine sheekh xasan iyo carruurteeda muraayo rashiid hilowle iyo carruurteeda abyan cusmaan cali yuusuf cabdi muumin zahre sheekh xasan iyo carruurteeda waxaa dhammaan dadkaasi ay hambalyo u dirayaan cabdinaasir cabdulqaadir geesey iyo muno sheekh xasan oo wiil ugu dhashay dalka austriya magaalada lins waxaana wiilkaasi loo bixiyey salmaan cabdinaasir ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin waxaan leenahay salmaan cabdinaasir allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara hambalyadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah reer maxamed daahir oo uu ugu horeeyo aabe maxamed daahir maxamed iyo hooyo saafi xuseen barqadle cabdikaafi maxamed daahir fartuun maxamed daahir iyo cabdicasiis maxamed daahir nasteexe maxamed daahir yuusuf maxamed daahir xaliime sacdiye maxamed daahir iyo shukri maxamed daahir cabdulaahi maxamed daahir dhammaan waxay hambaliyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan hibo daahir siyaad iyo cabdifataax maxamed cabdifataax oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho jimcihii aanu kasoo gudubnay waxaanu leenahay isku waara oo ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin haynaa heesta xiiso iyo fanaaniinta maxamed axmed qoomaal iyo maryan mursal ciise
waxaa noo baaqeeyey siyaad cabdulqaadir iyo xaaskiisa aadan cabdulqaadir xasan cabdulqaadir zakariya cabdulqaadir iyo injineer borow kamis faarax barre cabdicasiis maxamuud cabbaas dhammaan reer cabdulqaadir iyo dhammaan reer horow waxaana ay taaniyad u dirayaan axmed horow dal nuurshe loo yaqaano iyo afadiisa oo arooskooda uu ka dhacay magaalada london ee u k waxaan filaynaa inay idin dhegeysanayaan daanduray oo dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray maxamed cali daahir iyo xasan cali maxamed atarax cali yumaarug iyo cabdulqaadir xasan cusmaan cabdiraxmaan cabdulaahi shiine iyo maxamed xaaji tuxob maxamed xuseen waasuge cabdiraxmaan cabdulaahi shiine iyo nuur axmed sheekh bashiir cali daahir iyo cabdirasaaq cabdiraxmaan axmed yuusuf cusmaan caqiil nasre xaaji maxamed xaliimo xasan axmed iyo shukri maxamed axmed maryam cabdulaahi axmed khatre cabdulaahi axmed iyo maryan cabdiraxmaan axmed shukri cali daahir iyo hooye dahabo sheekh nuur cali hooye siyaare sheekh nuur cali iyo hooye maryam sheekh nuur cali hooye zaynab sheekh nuur cali dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay u hambalyaynayaan axmed cabdiraxmaan axmed kubey iyo fartuun xuseen maxamed oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho koob iyo tobankii bishan koob iyo tobanaad ee labada kun afar iyo labaatanka maalintii isniinta gabadhaasi waxaa loo bixiyey raxma waxaan leenahay allaha ka dhigatay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhinaca heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin haynaa heesta iifur laabta iyo fanaaniinta axmed rasta iyo nasteexo indho
Thank you.
fiday jacaykuu feedahaya beerkiyo u fogaaye dhigoo iga filo agtaada iga filo agtada iga filo agtada iga filo agtada
waxaa dhambaal uu nooga yimid cabdiraxmaan cabdulaahi oo jooga kenya waxaan salaamayaa buu yidhi aabbahay cabdulaahi maxamed ow cali bedel iyo hooyaday nimco xasan maxamed oo jooga dowladdeegaanka soomaalida etoobiya waxaan filaynaa inay ku dhegaysanayaan dhammaalka dhankayga ugu dambeeya daanda waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah aadan maxamuud xuseen iyo maxamed cabdulaahi digirey cusmaan maxamuud aadan iyo xasan cabdinuur cabdiqani cali aadan cabdulqaadir cali aadan iyo ciise maxamuud aadan cawil maxamuud aadan iyo muuse xuseen maxamuud dhammaan asxaabtani waxa ay u hambalyeynayaan arooskii iyo aroosadda oo kale ah bashiir cali aadan iyo muna xasan afrax oo sideedii bisha novembar labada kun afar iyo labaatanka ku aqalgalay dalka isutaga imaaraadka carabta waxaan leenahay isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano intaasna waxaa kuna barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa weydilin kugu soo jeedinayay nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigu ibraahim xasan garbey daanduray intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa codkii cabdulqaadir sanka
say, yeah.